annaga ma jirto jaamacad aan aqoonsan nahay oo jaamacad ahaan aan u aqoonsannaho aan dhihi karno jaamacaddani ma arkaysa waan aqoonsanay oo academic functionska ay leedahay ama maxaan kuu sheegaa qaabkay u samaysan tahay iyo tacliinta ay bixinayso waan aqoonsan nahay jaamacad aan dhihi karno ma jirto sababta waxaa waaye ko waan waan waan qiyaasaynaa in jaamacaad badan oo dalka ku yaallo ay soo buuxinayaan standardskii caalamiga ahaa oo jaamacaadka ay lahayn ama wax ku dhow laakiin weli maanaan isku imaanin oo aanaan samaysanin standardskaas markii kaas aan samaysano oo aan rabno markaas kadib inaan kasoo controlno markaas kadib ayaan dhihi karnaa jaamacaddan waan aqoonsan nahay waxaan ku aqoonsan nahay waxay soo buuxisay shuruudahaas oo ko laba saddex afar ah xitaa jaamacadda ummadda jaamacadda umadda waxay kamid tahay jaamacadaha kale laga rabo ko laba saddex afar oo la rabo institutionka tacliinta sare bixinaayo wixii laga rabay ay bixinaysaa markaan taas aan ma arkaysaa meel wada dhigano aan soo hubino markaasaan dhihi karnaa